maaragtay shacab badan oo meelaha maaragtay ka hadlaayo oo leh xildhibaanka wax ma qaban mise xildhibaanka wax ma qaban horta xildhibaanka wax walba ma qaban karo horta abaarta ilaahay baa keenay Een, maadaama aan dad muslimiin nahayna horta midda koowaad mm, inaan ilaahay barino inuu ilaahay abaarta naga qaado Ee, midda labaad markaan hadda faafi ka hadalno waxyaalo badan baan ka qabanay xagga dowladda maraan madaxweynaha u tegnay anagoo maaragtay reer northeastern ah waxaana madaxweynaha kasoo dhamaynay lacag laba bilyan oo shilin ah lacagta ay haddana faafi qaar sitaal baa lagu geeyey qaar cuntaa lagu geeyey marka caddeynna waan haynaa ee, inkastoo aan maqashay siyaasiyiinta qaar ay leeyihin waxba looma geenin laakiin dee wixii waa gacan biniaadan iska ah dad kulli ma deeqayso waxaa kaloo aniga cabdikariim ahaan ah aan ka qayb qaatay abaartii Een, waxaa jirta baabuur weyn oo anaga aan lahayn amase baabuur weyn aan ijaarinay baabuurka asaga ah marka wuxuu soo qaadayay maaragtay xoolihii ku dhammaanayeen dhulkaas maaragtay ijaara marka qofkii shidaal buu ku shubanaya baabuur toban lood waaye marka xoolihii waan soo qaadayn waxaan keen meelaha roobka ka dayay amase meelaha maaragtay biyaha ay ka dhowin sidii wii oo kale marka de bani-aadan baan iska nahay wax kaloo ma qaban karno anaga c d f ta lacagta noo taalla waa un shan milyan shan milyan dii la abaar baa wax looga qaban oo iska hal maalin waxay taraysa maaha lacagtan sidii hore looma helo xoogaa lacag la-aan baa iska jirta dowladda lacagtu iska dahaysay laakiin anaga amse aniga maadaama ana xildhibaanka faafi laga soo doortay ee, waan la soconay wixii aan qaban karnana waan qabanay marka midda koowaad amse midda labaad mid saddexaad ba horta waxaa muhiim ah inaan ilaahay barino ilaahay aan ka cabsanno annagana aan isku naxariisano si maaragtay eew noo naxariisto Een, annaga markaan nahay xildhibaanana c d f ta oo kale lacagtaan gacanta ku hayna lacag aada u yar waaye waa lacag iska boqol milyan ah markaad aawirtid faafi c d f ta boqol meel ba wax ka qabatay hal meel maaha sidoo kale haddii aad tagtid lagdheera dhadhaab gaarsa township een, kulli waa arkaysaa xildhibaanayaasha waxay qabteen sida maaragtay c d f ta u shaqeynaysa hadday noqoto basary hadday noqoto iskoola la dhisay hadday noqoto kuraasa la geenayo hadday noqoto sariir ilmaha loo geenayo meel ay ka muuqanin c d f ta ma laha waana kenya dhan gaarta county keli maha marka mar dhaxaasna waa maqashaa umeyna waxaa damcay c d f ta in la joojiyo oo lagu daro countiga annaga haddaan xildhibaano waan diidnay waana ka hormaarnay wayna socon waaysi mana ogoleen ilaa waxaa hadda muuqdo oo ilmaha looga bixiyo hataa basariga waxaa waaye c d f taas ayada